wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa magaalada boorama ka daahfurtay tobabar ku saabsan xog ururinta arrimaha caafimaadka kaas oo ay ka qayb galayaan xubno ka socda xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobollada oodal iyo salal tobabarka waxaa ka qayb galay furitaankiisa xubno ka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan iyo bahda caafimaadka hodan mawliid oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa ka warbixisa muhiimadda tobabarka xogtuna waa inoo muhiim xog lahel baa tala lahel marka waxaan doonaynaa inaan kor u qaadno si uu u fiicnaado ribotinkeennu ribotin ratekeenu si uu kor u fiicnaado in la sameeyo tariinino lagu kobcinayo sidii kor loogu qaadi lahaa dhaatada gobolka sidoo kale waxaan tobabarkani uu ku saabsan yahay in lagu tababaro dhammaan helfasiliitiyada oo dhan tuulkii cusbaa ee h m i s-ka oo ah tuulka ay isticmaashaan ee kusoo qortaan ama ku register garaysaan dhammaan batientska idin yimaada sidoo kale a ribotinka bilaha aad kusoo gudbisaan muhiimaddan isugu nimid maanta waxay tahay halkan inaynu kor u qaadno xogta caafimaadka gobolka ama dhammaan gobollada oo dhan gaar ahaan gobolka awdal markaa waxaan idigu dhiirigelin lahaa sidii aynu ka wada shaqayn lahayn in xogta caafimaadka gobolka aan kor u qaadno marka xoogteennu hadday wanaagsanaato waxa wanaagsanaanaysaa baahiyaha waxa la ogaanaya uu u baahan yahay gobolka awdal sidoo kale haddii ribotinkiina laga arko inuu qurux badan inuu fiican yahay waxaa la ogaanayaa heerka caafimaadka uu maraya gobolka mustafa xuseen aadan isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka oodal ayaa bogaadiyey tobabarkan marka laga helaana waa xarumaha inagu aad joogtaa weyaan hadday isbitaala tahay iyo hadday health center ay tahayba meel kale xogtu kama timaado heelsantarada iyo isbitaalada wadanka ama gobolka ku yaala ayay ka timaadaa haddaba maanta waxaynu halkan u fadhinaa xogta iyo tuulkaa cusub inaad idinka layni baro laynigu tababaro si aad adiguna aad u soo gelisaan aad markaaad xarumihinii tagtaan xarumaha wasaaradda dhexe ee gobolka waxaa uga mas-uula iskuduwaha degmooyinkana waxaa jooga dhiomooyada uga mas-uula dhiomooyadana tuulo kaste qofka m c h ka jooga ayaa isagana uga mas-uula mas-uulka meeshu waa madaxa tiam liaderka m c h waxaa laga soo galaayay waa tiam liader saa awgeed cidda xogta lagala xisaabtamayaay waa qofka tiam liaderka weyaan taas iyadoo ka duulaysa wasaaraddu waxyaabaha wasaaraddu ku hawlan tahay inay tahay sidii adeega caafimaadka loo tayin lahaa oo adeega caafimaadka kor loogu qaadi lahaa tayadiisa iyo ciddan adeega bixinaysa tababurka ay qabaanba waxaa kulanka loo soo abaabulay in dhammaan gobolka oo dhan uma malaynayo awdal iyo salil m c h ka dhiman maanta oo halkaa fadhiya inaynu siin jirin sidoo kaleo isbitaalladii gobolka ka dhisnaa in cid ka maqani ayna jirino dhammaan wada joogtaan taasina waa guul wasaarad ahaan gobol ahaan aan ku faanayno gaadhnay inaannu ku guulaysanno in gobolkii oo dhan dadkii noo joogay madaxda noo ahaa aan tobabar siinno waa guul weeyaan waxaa kaloo guula inaan haddayta aanan ka walwalaynin m c h hebel waa kaa maqnaa oo tababarkii aan qaadano m c h gaar aan ugu yeedhanaayay oo xag aan soo fadhiistay aan uusan jirin dhammaan aan hal mar wada yeedhnay taasna waa guul kale noo soo hoyatay idinka waxaa idinku boorinayaa inaad afartaa cisho hardship week waa days weyan waa maalmo shaqadu ay adag tahay waa maalmo loo baahan yahay inaad juhud badan gelisaan inaad sidii hore tareeninada qaarkood waxaan aqaanaa markuu qofku yimaado tareeninkiia socda inuu iska baxo inaad dhaqdhaqaaqa aad yaraysaan intaoo shaqadu socoto waayo xog baa laydinku tababaraya